barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a waad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com
duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba saacaddu afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa kowdiya barhkii duhurnimo waana maalinimo jimcaha taariikhduna ay tahay soddonka bisha oktoobar sannadka laba kun iyo labaatan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiin doona casha ibraahin aadan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa
qodobadaan idaacaddeenna duhurnimo idinku haynana waxaa ka mid ah barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo aan maanta kusoo qaadan doono goobaha taariikhiga ah ee somalilan waad mahadsantahay walaal cabdi waxaan lix iyo labaatan sano ka shaqaynayay ururinta iyo tirakoobidda goobaha aasaarta ah iyo dhulka dalxiiska loo tegi doono waxaana dalka u soo xareeyey waxaa sidoo kale aad maqli doontaan ciyaarihii iyo weliba kaalmihii heesaha se yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
ugu yaraan boqol iyo afartan muhaajiriin ah ayaa ku qaraqmay kadib markii doon ay la socdeen in ka badan laba boqol oo qof ay ku degtay xeebta senegaal sida uu sheegay ururka caalamiga ah ee muhaajiriinta ee i o m doonta ayaa dab waxa uu ku qabsaday badda kadib markii ay ka tagtay magaalada xeebta leh ee senegaal ee layidhaahda emboor sida laga soo xigtay hay-adda i o m hay-adda i o m ayaa war ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in doonta ay ku jirtay iskuday ah inay gaarto yurub iyadoo sii maraysa jasiiradaha canary ee sbain laakiin loo weeciyey meel u dhow st louis oo ku taalla xeebta waqooyiga galbeed ee dalka senegaal ku dhowaad sagaal iyo konton ka mid a muhaajiriinta ayaa waxaa soo badbaadiyey kalluumaysatada senegaal iyo ciidamada badda ee sbain dowladda senegaal iyo i o m ayaa waxaay isu diyaarinayeen howlgal ay ugu safrayaan st louis si ay u qiimeeyaan baahiyaha muhaajiriinta la badbaadiyey uguna fidiyaan gargaar i o m ayaa ku tilmaantay dhacdadaasi tii ugu xumayd ee doon sida tahriibayaal ee sanadka laba kun iyo labaatanka duufaanta loo yaqaana seeta ayaa sababtay dhimashada lix qof iyo weliba burbur iyadoo wadatay dabayl xawaare sare jaraysa iyo roob xoogan islamarkaana kasoo kici tintay xeebaha maraykanka ee ku dhararsan gobolada bartamaha atlantiga warbixintii u dambeysay xarunta dhexe duufaanada dalkan maraykanka ayaa sheegaysa in duufaantan seeta ay ku beegnayd ee xadka gobolada virginia iyo north carolina iyadoo wadata dabayl xawaaraheedu yahay saddex iyo konton maayl saacadiiba taasi oo si deg dega ugu jihaysnayd ee geesta waqooyi bari waxaanay seeta iyadoo heerka labaada ee duufaanada ah ay ku dhufatay louisiana halka waqooyiga virginia iyo weliba washingtonna iyagu filayaan inay ka da-aan laba ilaa iyo toddoba sentimitir oo rooba ugu yaraana lix qof ayaa la yaqiinsaday inay sahayatay duufaantani kuwaasoo afar ka mid ah ay ku dhinteen gobolada alabama iyo georgia kadib markii ay guryahooda geeda kusoo duldhaceen sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee b iyadoo laba ka mid ah ay ku duldhinteen sariirtoodii kadib markii geedahaasi ay kusoo duldhaceen guryahoodaasi sida laga soo xigtay sarkaal ka tirsan qaybta gurmadka degdega ah ee degmada winet ee gobolka georgia
laantaaf soomaaliga ee v o a ayaad dhegaysanaysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada washington waxaad dhegaystayaal kusoo dhawaataan barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaa magaalada laascaanood kusoo diyaariyey wariyaha v o a cabdikariim olol
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeenii sooyaalka dhaqanka oo idinka imanaya magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool toddobaadkan waxaa barnaamijkeenna marti noogu ah maxamed cabdi cali waa sahmiyey goobaha dalxiiska iyo aasaarta qadiimka ah waxauna ku jiray sahmintan muddo lix iyo labaatan sanaa waxauna ka tirsan yahay wasaaradda ganacsiga waaxda dalxiiska ugu horeyn kusoo dhowow barnaamijka dhaqanka ee v o a magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool ayaad soo booqatay waad mahadsantahay walaal cabdi waxaan lix iyo labaatan sano ka shaqaynayay ururinta iyo tirakoobidda goobaha aasaarta ah iyo dhulka dalxiiska loo tegi doono waxaana dalka u soo xareeyey ugu yaraan soddon meelood oo cusub oo goobaha dalxiiska ah sida wagar oo kale iyo marsoo kale fadhiweynoo kale goobaha aasaartana laba boqol iyo saddexiyo toban ayaa hadda marinaya buugaag badan baa dalka laga qoray oo saddex jaamacadood oo laba ka mid ihi ay si caadiya usoo noqdeen yeeriskii walba ayaa ka shaqeeya somalilan ilaa haddana waxa ay ku mashquulsan yihiin xagga bariga laakiin waynu jeclayn inaanu nimaadno gobolka sool gobolka sool magaaladiisa laascadooda caasimada imanka muddo afar habeen baan joogay indhaindhayn iyo balraadada aan daba socday inaan wax ka ogaado ayaanaan u joogay insha allah aroortana waxaan ka bilaabi doonaa dhaqdhaqaaqayga koobaad maxamed cabdi cali waxaad si weyn caan ugu tahay naasaarta qadiimka ugu horeyn waxaa jirta inaad adigu taariikhda laasgeel iska leedahay oo aada heshay bal nooga waran dadkayna dhegeysanaya adiga u faahfaahinaya goortaad heshay iyo taariikh ahaan goorta lagu diiwaangeliyey iyo markii ugu horreysay loo aqoonsaday inay meeshani tahay goob aathaar qadiimi ay ku duugan tahay
walaalo laasgaal waxaan helay labadii kun dabeedna labadii kun iyo inay bishii sideedaad ahayd tii sagaalaad kala garan maayo laakiin laasgaal marka aan kasoo kici timay magaalada sheikh ee aan gobolka saaxil yaha dhameeyey ayaan goostay inaan silsilada guris xaggeeda dambana balmaro runtii halkaas ayaan usoo safray dabeedna god ku yaala magaalada gooda agteeda oo buurta gacliba xaggiisa hoose ah oo la yidhaahdo godkii ugu horreeyey ee aan ku arko waxaa rinjigale ee rog artiska loo yaqaano ayaan helay kadibna waan soo dhaqaajiyey dabeedna meel dhagax nabigalo la yidhahdo baan haddana imi halkaasoona ilaa sagaal god oo kale fogfog ka helay kadib waxa aan tegay laasgaal maalin saddexaadii markaan halkaa dhagax nabigale ka imi maalkii aan goobtaa helay runtii aadna waan u daalanaa safarna waan ku jiray waxa aan la kulmay goobtaa quruxda badan ee rog artiska badan ee ilaa afar iyo tobanka god ee waaweynah dabadeedna raashin yaraan sitay oo aan karsanayay baan meeshii ku karsaday dabadeedna dib ayaan uga noqday waxa weeyaan meesha laho dhagax maxamed oo ka yara shaysaan iyadana gaadhay iyadana sawiradii baan ku arkay rinjiga halkaa markaa waxay caddaatay inuu dhulku leeyahay qaybo kale oo cusub markii hore kuwa xaquuqa baan aqaanay oo gidaarada oan iyagu rinji lahayn in ay wadanka jirto goobo rinjigiile oo xararkoodu aada u qurux badan yahay goobtan laasgaal labadii kun iyo labadii baa koox faransiisi timid dalka dabeedna waxa aan geeyey xilligaa marka aad bay ugu farxeen waana goobaha ugu caalamisan maanta adduunyada ee loo soo dalxiis tegi doono waana hanti aynu leenahay haddaynu nahay ummadda soomaalida ama ummadda geeska afrika ku dhaqan wadamada geeska afrika ku dhaqan ama magac weyn bay usoo jeeday umada afrika oo guud ahaan laasgaal iyo inta lamid ahee aasaarta ah aasaarta turkishkiiyo waxba kama soo qaadna laakiin waanu ilaalinaan laakiin kun sano wixii ka bilaabma ayaan imanka anigu daba socdaa ilaa iyo shan iyo toban kun oo sano wixii gaarhaya dee intii la heli karo
maxamed aad iyo aad baad u mahadsantahay helidda aahaar qadiima waxay u baahan tahay dadaal aad u badan socod bal waxaad iga warantaa waxaad ii sheegtay in lagu diiwaangeliyey wasaaraddaad ka tirsan tahay laba boqol oo goobood waad mahadsantahay walaalo walaalo dhab ahaan wixii dee wasaarad iyo dowlad baa dee gacantaba ku haysa labada boqol ee goobood ee aan lugta ku maraya waad garan kartaa lix iyo labaatan sano ninka lugeynaya baanahay marbaa saddex sano in ah baan dhugdhuglay wati haddaba maanta dee baabuur muuqato shacabkayga iyo dhaqanka aan aqaano ee dadkayga iyo dalkayga oo aan aaminsanahay inay inta badan kuwii garabhaye ay yihiin inta badan waxaa laga yaabaa dowladdu mushaharka aan ka qaata mooyaane inaanay dhibka badan ee hawshan leedahay aanay waxba ka warhayn laakiin shacabkaygu way wada ogyihiin meesh kastaba waan maraa aniguna dhaqanka dadkayga ayaan aqaana nin reermiya kala noqda aasaartani waa mid uu wasaaraddu ka warhayso caalamkuna ka warhayo dhammaan goobaha aan kuu sheegayo lugteedaan ku tegay mar mararka qaarkood kamid a qofkii ugu ilbaxsanaa ee markaa ii yimaadee aasaartan ka shaqaynayay inaan sacda mira laydhaabay ahayd yacni taariikhdan faca weynle ee wadankani leeyahay iyo adduunkaba ka lunsanayd ayaynu nasiib wanaag inagoo waliba burbur ku jiraa la soo baxnay markaasaynu haddana u samaynay shaqaalo ilaaliya waad ogta goobta laasgaal maanta hanti badan bay e e c-du gelinaysaa ama midooda yurub oo hadda ayaa dhismo iyaal adag lagu bilaabaya oo ay wasaaradda iyo haayad yar oo ah nin jaamac muuse layidhahaa uu hargeysa ku hayo oo dhaqanka ka shaqaysa iyo e sidu ay heshiiska wada galeen gobolka sanaag waa tagtay waa meelaha taariikhiga ee sida weyn looga sheekeeya inay dadku kasoo farcameen goobo badan baa ku yaala bal goobahaad gobolka sanaag oo kale aad ku aragteen ama adigu aad dul istaagtay kuweebaa ka mida marka aad ka bilowdo gobolka sanaag de waa gobol baalan oo degtay degmada ceelaf weyn aniga oo jaban oo xidxidhan ayaan oo waliba qoryo ku bood ayaan tegay dabeedna gorxaadle iyo magaalada yare maduulo la yidhaahdo ayaan tegey dabeedna godcaanood oo iyaduna ka shishaysa oo magaalo dusane ku taalla ayaan tegey dabadeedna waan dhaafay sameeno furte oo ku yaala dayaxa agteeda waan ka tegey waxaan tegey meesha lalahaa shalcaw waan ka tegey waxaan tegey meesha lalahaa idaalahe waan ka tegey waa goobo aasaareed magacyada aan kuu tirinaya waxaan tegay halo qoran waan ka tegey waxaan tegey idalahe waan ka tegey dabeedna waxaan u dhaadhacay xagga iyo maydh dabeedna meesha lagu yidhaahdo waxaanu tagnay la yidhaahdo la yidhaahdo xaadh halkaas oo ay qoraxda kooxahan faransiiskuba ila soo arkeen badankooda ay goobaha soo arkeen intii aanu markii dambe dee sahanka dabadiisa aanu isu raacnay marka gobolka sanaag ilaa shan iyo afartan goobood baa ku yaala oo waaweyn oo rag artis iyo magaalooyin dusan iyo wax walba isugu jira sagaal qof oo shaqaalihina way ka howlgalaan imanka oo aasaarta oo qura ka shaqeeya qaybta dalxiiska daayo marka laga hadlayo maxamed oweyn aasaar qadiima iyo raadad hore waxyaabaha lagu qiimeeyo ama lagu garan karo oo aad dadka kale sida weyn aad aqoontaas aada u dheer tahay oo marka meeshaasi timaado qalbigaagu uu markiiba soo jiito dareen ahaan kuu kaxeeya waxaweya qofku de uu dhashay inuu iska dhinta umaha inuu adduunyada guudkeeda raad wanaagsan weliba kaga tagabaa wanaagsan run ahaan anigu cimrigaygii dhammaan intii sii badnayd ee ugu qiimaha badnayd waa intii aan iminka aasaarahan ku jiray oo waxaa laga yaabaa carruurteedaba inaan in yarla joogay walaalo aasaartu waa dhaxal awoogeedeen ka tageen in badan waxaad maqli jirtay waxaynu kasoo jeednaa halka waxaynu kasoo jeednaa halka waxaynu kasoo jeednaa halka iyadoo maanta dna eegi jiro oo adduunkaba soo dhibyariyey haddana waxaynu haynaa baratikal cad oo sheegaya in ay geeska afrika tahay meelihii bini aadamku ka tegay amase ay kaba bilaabmeen iyada oo la arkayo saddex iyo afartan qaab oo xabaalaha dadku wax ku aasi jireen meydadkooda ay dhigi jireen aynu soo xaraynay kuwaasoo ambiyo badan oo caalamka oo dhan ninkii xabaalaha ku takhasusay ayaa yimid dalka waanu israacnay oo roger lo odhan jiray oo faransiisa saddex iyo toban midh baynu adduunyada ilaa hadda dheernahay inta aan ogahay oo weliba dee dalkiina intiisii badlaydba ii harsan yahay marka aasaartan aniga ayaa interestku ahaa runtii garabsiintana shacabkayga iyo dhiirigelinta dowladda qudheeda mararka qaarkood waan ka helaa oo de way dhiirigelisaa mushaharna waan ka qaataa dhiirigelin waad mahadsan tahay ahna waan ku haystaa ummadayda dhammaanteedba marka kama aan hadhin kamana aan caajisin haddaba waanigaa u socda waxaa mucjiso haddaba ah waxa aan si dhib yar ku helaa oo dadkan ajaanibkaba la yaabanyihin adigoo aan qalab badan haysan gaadiid badan wadanin ayaad goobo taariikhi yeesha oo somalilan ku yaala waxyaabaha sida weyn kuugu fududeeyo bal maxay yihiin dadka soomaalidu waa taqaanaado dee qofka martida ah ama lugaynaya ama socotada ah way gacan qabtaan gacan qabasho badan mid gaari kugu qaada mid lafahaaga wax kuu siiya midaad meelaad seexato ku siiya mid marka uu ogaado sidii nin cali yuflo la odhan jiray gobolkaa sanaaga ee aan ka shaqaynayay markii aan kusii socday nin cali yuflo layidhaahdo ayaan ku odha toban kun oo laana baan haystay berberina waan joogay oo hantida lagu burburinaya aad yaabayso ayaan ku dhawaal sanaag baan qabanaya nin aan saaxiibnahay baa igu xidhay sanaagi geed inaan lacagsi taabigi moodaya markaanu gowsan weyne maraynamaan ku ii yaan ka gooyao deelmaan qadayn waxaan qadada sistama maan haysanama dabeedna cali wuxuu ii yeeday wii qadaysiiyey wii wareystay waxaan ku idhi waanaan dhitinaya oo waan jabnaa xilligaa weliba oo birbaamasitaan ku boodayo taasi waxay aan u sheegay inaanan ku socdo hawshaas oo aan rabo gobolkaa inaan saxmiyo saddex bilood aan gobolkaa joogay isaga iyo nin inan kulukululalhabaa gacanta igu hayay maanta shaqaal qofbaa ka shaqeeya oo gobolkii u soo kordhay waxaana oo abaalgudkoodii de maanta ay helayaan gobolkii oo maanta cilmibaahistiisi isagana daahla dahafuri doono dadka ayaa inta badan iga taageera ummadda reer somalilan oo soomaalida ah ayaa socodka iga taageerta aad iyo aad baad umahadsantay maxamed cabdicali maxamed aahaartu waxay u qaybsantaa qaybo badan adigoo aada qaar aragtay aqoonna aad u leedahay noocyada ugu badan ee laga helo somalilan gobolada aada martay waa noocyadeena walaalo waxa weeyaan waxaa la yidhahda rog artistka oo ah ama xararka oo ah wixii sida iminka dee fandhaalada ama weelasha ama sawirada maanta aynu dukaamada ku haraacsan wixii dhaqan ah ee jiri jiray oo dhan waxay ku sawiri jireen godadka buuraha iyo guntooda kuwaas waa qaybta koobaad oo waxaad odhanaysaa qurunqura baa wada deganayd ilaa buurta la yidhaahdo la yidhaahdo galaweyte ilaa iyo buurta lajafimicdheer inta ka dhaxaysa ama marka xadkaba hoos loo raaco gastiir inta ka dhaxaysa lug baan ku maray inteeda badan rog artisku aad buu u badan yahay magaalooyin kale ilaa siddeetan iyo afar magaalo oo waaweyn baynu gacanta ku haynaa kuwa yareere ee labaatanka tuulo labaatanka guri ka bilaabanaya laga yaaba in daaba intii kala aansay ama ay baaba'een ee seesaskoodii iyo berkadahoodii iyo ceelashoodii muqdanaa ilaa boqol iyo xoogaa bay noqonayaan laakiin rog artisku xarar belay silsilada golis oo dhan iyo dhulka buuralayda ah ee ay xilligii inta stone ageka ay ku noolaayeen halkaa buuraha guntooda oo dhan waxaa ku yaala qofku aqoon baanay dadku ulahayn intii hore oo laaskaalba dadku waxay moori jireen meljin oo waxaan iyo sawiradan may aqoonin marka waxa weyaan magaalooyinka duwan dadku way yaqaaneen way jirtaa dad ajaanib oo ceeg oo kale camuud oo kale wax ka qulqulay oo dee dowladda ingiriiska oo kale ah oo aynu maanta africa lambar wanka nahay oo shirkado badan iyo hay-ado badan oo adduunka miisaama aasaarta qadiimkaahi ay ka warrameen magaalooyinka ayaan iyaguna dabyar shidaynin hore ee lagu noolaa oo haddaad sida soomaalidu badow bay ahayd waxaan ku leeyahay nooc kala baynu hayna mooyi wax dibdhaca waa laysweydiinayaa waxaan dibdhacan xoolaha ee maanta aqal soomaaliyanu ku jiro keenay waayo farshaxanka yaalay iyo qalabka ay ku shaqays jireen iyo weelka ay samaysan jireen iyo dhagaxyadii ay qori jireen ee qalabka qaarkood ka samaysan jireen int weliba macdanahaad warkasta inay shiileen oo birtu ka mid tahay oo fornooyinka samaysan yihiin ayaanu soo aragnay
gobolka sool oo hadda aynu joogno oo kale waxaa jira meelo badan oo dadku ay gureen oo qaardi guryaha ay ku dhisteen ama ay dhismahaan u isticmaaleen oo raadadka halkaasi aysan wax macno badan u arkin dhibaatooyinkaasoo kale maxaad kala kulantay si ay taariikhdaasi gunta dheer uga faa'iidaystaan waad mahadsantah walcabdi waxa weeyaan markii aan ogaaday burburka ka dhacaya waddanka waa takaliftay in aan dowladda u gacan galo uman gacan galin dowladda somalilan dee mushaharku wax yar weeyaan waad og tahay tixgelinteedu aad bay u yar tahay waxa weeyaan nin layidhahdo wasiir ahaa oo cusmaan cali al bire loodhan jiray allah u naxariistee oo ah ninkii aabbihii taariikhda somalilan albaabada u furay ee intuu duubay madaxtooyadii xilligii riyaalo geeyey ee yidhi waddanku waxaasuu leeyahay ninkaas ayaan waxaan ku yidhi madonas oo yidhi aan la shaqeen la yidhi waxaan shuruud kaga dhigay inuu goobaha burburaya shaqaalo u sameeyo oo si loo ilaaliyo marka shaqaala meeshii muhiima waxaanu ku reebnaa qof shaqaalaha gobolada kale oo dhan sool mooyaane way ka samaysan yihiin qaar bay afar iyo toban qof sida maroodijeexmikala afar iyo toban qof baa ku shaqaalaa berbere sagaal qof baa ku shaqaalaa togdheer toddoba qof baa ku shaqaalaa sanaag sagaal qof baa ku shaqaalaa boorame ilaa koob iyo toban qof baa ku shaqaalaa waxa weeyaan dadkaasi waxay ilaaliyaan raadka inaan dhagaxa la gurin
aada iyo aad baad umahadsantahay barnaamijkeeni heesooyaalka dhaqanka ee v o a ayaynu ku jiraa waxaa marti noogu ah maxamed cabdi cali oo waaxda aasaarta somalilan haysta waxyaabaad is leedahay waa lagu guulaysan karayaa oo aasaartii horee jirtay ee aada heshayna waa lagu ilaalin karayaa ta cusub ee aada heli doonto waxyaabahaad is leedahay way kaa caawin karayaan ma kula tahay caawa labadii kun iyo labaiyo tobankii somalilan markii aasaaraha aanu helay hay-adda dalxiiska adduunka u qaabilsani waxay u aqoonsatay waddan dalxiis waynu ku rikoord garaysannahay marageediina wataa laasgaal dee maanta hantida badan la gelinaya ee deyrarka shubka lagu xidhayo ee la doonaya inay aanay burburin waa taariikh adduunyada ka dhexaysa taarikhda waxadaa iskale waxna dadka bini-aadamka oo dhan gobol waxay ka dhexeeyaan qaaradoo kale qaarna waxay ka dhexeeyaan caalamka oo kale qaar wadamo isxiga ka dhexayn karaan taariikhdana waa mid aada u facaweyn oo biniaadamka bilowgiisiba ku siman oo nebiyadii badankoodiiba ka horeyso ilaa salemaan salemaan waa ina daauud waa ina daauud najmatu daauud baa ku sawiran dalkeena oo dee dafa oo iminka gobolka aan joogo qaybo kamidaba aan ku arkay marka ay sidaa tahay ummaddu waxa ay ku badbaadaysaa shacabka ayaa horta feras wana marka aanu nimaadno wasaarad ahaan iminka ganacsiga iyo warshadaanu joogna inaan intaan imaado aan tuso oo shaqaalo marka loo qoro dadka dadweynuhuna ku ilaaliyaan maayirada iyo madaxduna ay ilaaliyaan waa wax waajiba nasiib daro waxaynu weli ku jiraa burbur iyo xilli shilin uun ama hanti yar la wada eryanayo oo dadku aad moodo inay aakhira ka soo tooseen oo aanay aroorta waxaa iman doonee mustaqbalka dhallinyarada iyo jaamacadaha aanay ogeyn nasiib wanaag iminka madaxweynahan iminka dalka haystaa wuxuu samaynayaa museum laga sameynaya magaalada hargeysa waa markii u horreysay gacmahana lagu hayaa waxaana nin reer laascaanood ayaabana gacanta ku haya iyo rag kale oo cusub oo raggii arkoljiga bartay wakhtigii hore ah ee dowladda hore maxamed siyaad barre oo b h d oo dhar ah wadanka ilaa iminka afar nin oo gaboobay runtii ritayro ninkaasi ka mid yahay baa jooga nin alla magan la yidhaahba isaguna jooga ina sacdo miro la yidhaahba iyana dibadda ku maqnayd waxaweyaan waa la isugu imanaya iminka ma aqoon li'in laakiin dhaqdhaqaaqii iyo socodkii baa yar oo dadkii dee dad gaboobeyna way noqdeen sidaan anigu u bahaloobay dee may bahaloobeen aan miyigii iyo dadkii u bartay marka waxa weeyaan aqoontii maanta waynu haynaa dee madaxweynuhu wuu ogyahay waxaan dadka kula talinaya maayirada kula talinaya inaanay bixinin dhulka aasaarta ah baabuurta dhagaxa soo gurtana waxaan kula talinayaa inaanay ama sool waxaan kula talinayaa ama dadka soomaalida dhammaantoodba aasaarta qadiimkii waa hanti waa batroor dalxiisayaashu marka yimaadaan waa warshado aan qiiq lahayn hanti badan bay naga soo gelaysa bilmatal iminka laaskaal intii aan xanuunadani dhicin isku soo celcelin maalintii shan iyo afartan soddon labaatan baa ugu yaraa ajaanibka taga ee daafaha adduunka uga yimi weliba maraykan halka ugu dambaysa australia halka ugu dambaysa oo khabiiro iyo dalxiisayaalah hanti baa ka soo gasha weliba xeer looma goynin marka waxa weyaan ha iska burburinina dhallinyaradana waxaan kula talinayaa weliba inta waxbaratee jaamacadaha ka baxday iyo jaamacadaha dalkaba waxaan leeyahay gobol walaba sidaad waxaaga u ilaashanayso waa la tartami doonaa markaanu saaminno sidaad gacanta ugu dhig lahayd adig kuu taala waxaa intaas inoogu eeg barnaamijkeenii suuyaalka oo idinka imanaya magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaana marti noogu ah maxamed cabdi cali waa sahmiye taariikh fokulo dhanka sahminta kana tirsan wasaaradda dalxiiska muddo lix iyo labaatan sana ayuu shaqadaasi ku soo jiray dhowaantan ayaan kula kulannay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool oo uu u soo gaadhay howlo shaqo intaan ku kulmi doonno barnaamijkaasi mid la mid ah dhammaantay waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi nabadgelyo
haatanna ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha oo inoo hayo nuur xasan nuur
kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duurnimo waxaa xalay qaaradda yurub ka dhacay ciyaaro ka tirsanaa wareegga koowaad ee koobka yuruba liiga oo ah tartanka labaad ee ugu xiisaha badan naadiyada kubadda cagta ee horyaallada yurub ciyaarihii xalay dhacay haddii aan fiirino kuwoodii ugu xiisaha badnaa kooxda arsenaal ayaa saddex iyo ibar uga badisay naadiga dundag ciyaar ka dhacday magaalada london kooxda mold ayaa iina hal iyo ibar dirtay rabid wine gruupka b waxaa isla hogaaminaya kooxaha arsenal iyo mold oo wada leh min lix dhibcood inkastoo farqiga goolasha ee arsenaal kaga sarreysa mold kooxaha kale ee caanka ah ee guulaha ka keenay ciyaartii xalay ama ciyaarihii xalay ee yurub league waxaa ka mid ah ac milan oo saddex iyo ibar iyana ku garaacday kooxda sbarta baraha waxaana goolasha milan u kala dhaliyey ibraahim dias oo si amaha uga ciyaara iskana leedahay real madrid iyo laacibka kale ee isna amahada uga ciyaara milan ee ay leedahay manchester united diego dalot oo difaaca ka ciyaara golka saddexaadna rafael leow ayaa dhaliyey ibrahimovich ayaa iska khasaariyey rigoore loo dhigay markii uu alwaaxa shabaqa ku dhiftay milan groupka h iyada ayaa hogaaminaysa waxaana ay laba dhibic ka sarreysaa kooxda kusoo xigta ee liil oo iyaduna leh afar dhibic liil waxa ay shalay barbaro laba gool iyo laba gool ah la gashay kooxda celtic napoli hal iyo ibar ayay kaga badisay real socieda isla gruupka napoli ay ku jirta ee f kooxda ezi alkamar ayaa afar iyo hal ku qabatay kooxda riyeka haddii kooxahaasi ay badiyeen waxaa laga badiyey oo guul keeni weysay kooxda kubadda cagta ee tottenham ee ka mid ah kooxaha ugu caansan ingiriiska waxaana si lama filaan ah uga badisay kooxda royal antwerp ee isla gruubkaasi ciyaar dhex martay ludogrots iyo lask afar iyo saddex waxay guusha ku raacday kooxda lask ciyaarihii kale ee dhacay roma waxay ka badweydey kooxda sofia eber iyo eber ayay ku kala baxeen club cluj iyo young boys hal iyo hal ayay isla dhaafi waayeen nice ayaa hal iyo eber dirtay kooxda hobel beersheva slavia brugna waxa ay hal iyo eber ugu badisay kooxda bayan livercosen benfica ayaa saddex iyo eber dirtay standard league dhegeystayaal wararkii ciyaaraha intaa inoo jooga
waxaad nala dhegaysataan heestan uu ku luuqaynayo fanaanka cabdinuur allaale
dhegeystayaal waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa idaacaddii duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waay halkan si wada jirayda kala socodsiinayeen caashe ibraahim aadan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwax tan iyo tan idaacaddan idaacad lamida isugu iman doona waxaanu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo